الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم weli waxaynu ka hadlaynay barnaamijkii aynu ku magacownay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin oo alle subxaanahu wa tacaala suubanihii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo alla ku tilmaamayo inuu u soo diray naxariis inuu u yahay caalamka nebi maxamed laf ahaantiisaa lagu tilmaamay raxmad inuu yahay waxyiga iyo sharciga uu sido ee lala soo diray ayaa raxmada dhaqanka iyo dabeecaddu dadka kula dhaqmayay baa naxariisa taas caddaynteeda ayaynu insha allahu tacaala dhowr xalqadood kaga soo hadalnay xalqadaha soo socdana insha allahu tacaala kusii faahfaahinayna xalqadiina ugu dambeysay waxaynu kaga hadalnay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ummadda naxariisashada u naxariisanaya inay gaadhay inuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xataa cibaadadii dadka loo jideeyey ee alle subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayay xitaa cibaadadii in la fududeeyey oo loogu naxariistay salaaddii iyo soomkii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo sadaqaadkii waxbixintii waxaa inoo muuqatay anu soo aragnay inuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ummadda uga naxariisanayay taa waxaa inoo soo koobaysa oo aynu ku soo koobaynaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo ummadda cibaadada la jecel ilaahay inay u dhowaadaan la jecel iyadoo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inoo tilmaamay xadiiثulqudsigii alla u lahaa subxaanahu wa tacaala walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya biاnnawaafili xataa uxibah addoonkaygu ka zuuli maayo inuu igu dhowaanayo sunayaasha ilaa aan ka jeclaado qofba qofkuu ka cibaado badan yahay ka sunaa sunnayaal badan yahay alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa waa looga jacayl badan yahay iyadoo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam taa og yahay ayaa haddana nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ma jeclayn ummadda waxaa cuslaynaya caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay in kaana nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam layadacu اlcamala wahuwa yuxibu an yacmala bihi khashyata an yufrada calayhim waxaa dhacaysay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam cibaado inuu ka tago uu jecel yahay inuu sameeyo oo uu alle ugu dhowaanayo ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iska daynayay sababtu waa maxay waa khashyata an yufrada calayhim baqdin uu ka baqayo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam in lagu waajibiyo naxariistaa ka weyn maynu heli karnaa waa cibaado waa khayr waa wanaag waa wax alle subxaanahu wa tacaala inugu jeclaanayo wa maca daalik naxariis uu nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam u naxariisanayo ummaddiisa uga naxariisanayo waajibaadka oo laga yaabo dadka qaar inay ka caajisaan ayay waxay keenaysa cibaado uu doonaya inuu sameeyo inuu joojiyo inuu iska daayo wuxuu u daynayaa waa inaga si aan laynoogu waajibin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaynu ka haynaa axaadiid badan oo uu leeyahay lowlaa an ashuqa calىa ummati haddaanan ka baqayn ummadayda inaan dhibo oo aan cusleeyo la amartuhum bisiwaak cadaygan ku waajibin lahaa cinda kuli salaaة xilli kastoo ay tukanayaan lowlaa an ashuqa calىa ummati la amartuhum bisiwaak maca kuli wadu haddaanan ummadayda dhib uga baqayn waa raxma waa naxariis weeye ummaddayda haddaanan dhib uga baqayn waxaan ku waajibin lahaa inay cadaydaan xilli kastoo la weysaysanayo lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda haddaanan dhib uga baqayn la akhartu salaata alcishaa'i ilaa huluthi leyl salaadda cisho waan dib dhigi lahaa ilaa laga gaadho habeenka marka saddex qaybood loo qaybiyo qaybta hore ay dhammaanayso laakiin ummadda ayuu uga naxariistay sidaasuu jeclaa ma samayn nabigu calayhi الsalaatu wasalaam lowlaa an ashuqa calىa ummatii maa qacadtu khalfa sariya ummaddayda haddaanan culays iyo dhib aanan uga baqayn guuto ama ciidan baxayo gaalo ku duulaya kama hadhay buu ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo doonaya inuu la baxo isagoo jecel inuu jihaado ayaa naxariis uu inoo naxariisanayo nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam uga baaqanay lowlaa an ashuqa calىa ummatii wa kelimatu raxma inuu inooga baqo dhibaato culays waxa weeye waxay kutusaysaa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam naxariistiisa ayay kutusaysaa waxaa kaloo ina tusaya nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam mujtamaca kuwooda danyarta ah iyo kuwooda laban labadaba inuu guubaabiyey in waxa weeye la istaakulayo laysu naxariisto wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam maa min yowmi yusbixu اlcibaadu fiih ila wamalakaani yanzilaan fayaquulu axaduhuma allahuma acطi munfiqa khalafa wayaquulu اlآakhar allahuma acطi mumsikan talafa maalin kastoo waagu uu bariyo laba malag baa alla subxaanahu wa tacaala dhulka usoo dejiyaa midi waxa uu leeyahay ilaahayo ninka wax bixiya bedel khayr qabasi midina waxa uu leeyahay allahuma acطi mumsikan talafa ilaahayo ka wax haystana baabi waa guubaabo uu nabigu inagu guubaabinaya calayhi الsalaatu wasalaam in laysu naxariisto wuxuu la hadlay asmaa oo dumaashidii ahayd asmaa binti abi bakr wuxuu ku uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo kula talinaya tala addunya aakhiraba anfacay yaa asmaa anfiqi walaa tuxصi fayuxصi اllaahu calayk walaa tuuki fayuuki اllaahu calayk asmaay wax bixi oo gacantaada sii daa hana koobin oo ha xisaabin si aanu alle subxaanahu wa tacaala hantidaada u koobin oo u xisaabin ha xidhin kiishkaaga si aanu alle subxaanahu wa tacaala arsaaqdiisa aanu kaaga xidhin bal nebigu calayhi الsalaatu wasalaam raxmaddiisu waxay gaadhay dadka danyarta ah inuu niyadda u dhisa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaynu ogsoonnahay waxaa laynoo jideeya udxiyo ciddii awoodeysaa inay udxiyeysato maalinta carafa ciidda carafa ciid اladxى waxaa dhacaysa dad muslimiinta ka midi inaanay awood u lahayn inay udxiyeystaan muxuu nebigu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam intuu laba udxiyaa keeno ayuu midna gowracaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ka labaad markuu gowracayo wuxuu odhanaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam allaahuma hada can ummati ilaahayow kan ummadayda ayaan u gowracaya uu inaga udxiyeysanaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ummaddiisa ayuu ka udxiyeysanayay khayrka ayuu la jecel yahay wuxuu la jecel yahay wanaagga inay ka qeyb qaataan nebigu waa u wada udxiyeysanaya ummaddiisa dhammaantood waa raxma waa naxariis waa dhibirsanaan waa tudhidh waa qalbi jilicsan oo dareen u leh ummaddiisa iyo bulshadiisa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam naxariistiisa waxaa ka mid a sharcigu inoo jidaya ama sunnadiisa waxyaaba aada isaga fudud oo calaamad ama astaan u ah in laysu naxariisto ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam si faahfaahsan inoogu inoogu guubaabiyey wuxuu leey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam walaalkaa inaad u dhoolla caddaysaa waa sadaqo sadaqadu maaha xoolo keliya oo la bixiyo dhoolla caddaynta walaalkaad u dhoolla caddaynaysaa waa sadaqo wey samaha aad dadka u sheegaysaa waa sadaqo xumaanta aad ka reebaysaa waa sadaqo waddada qof aada tusaysaa waa sadaqo dadka qaar baa dhibsada marka la weydiinayo waddadii hebla xaafaddii hebel halkaasaan ku socdaa wadadeebaan u maraa dad badan baa laga yaabaa taasi inay cuslayso wuxuu leey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waa sadaqo walaalkaa inaad tilmaanto ma waxaad ku socotaa meeshii ilmo hebel xaggaa midigta u laabo bidixda u laabo tilmaanta aada walaalkaa tilmaamayso ee danihiisa adduunye aada u tilmaamayso ee meesha iyo jihada uu ku socdo aada u tilmaamayso lafteeda waxaa lagu tilmaamay sadaqa inay tahay maalintii imise jeer baa kusoo maraya lagu weydiinaya wax lagu weydiinaya adduunyada ku saabsan ama tale lagu weydiinaya ama waddo lagu weydiinayaa ama meherad lagu weydiinayaa ama qabiil lagu weydiinaya ama qof lagu weydiinaya tilmaamidda aada tilmaamaysa aada hagaysaa waa sadaqa buu nabigu ku tilmaamay wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ninka indhoolaha ah ama ninka aragiisu uu daciif ka yahay wabasaruka lirajuli radii'i اlbasar sadaqa ninka aragiisu daciifka yahay inaad hagtaa ama aada tilmaantaa ama aada wax u aragtaa nabigu wuxuu tilmaamay sadaqa inay tahay imaadatuka alxajar wاshawka wاlcadm can طariiqi sadaqa lafta iyo qudaxda iyo wixii la mida wadada inaad ka duuda wixii dadka dhibaya waa sadaqa buu nabigu ku tilmaamay wuxuu nabigu kusoo gabagabeeyey wadaantaada markaad soo dhaansatee ceelkii aada ku soo tacabto ee wadaantaada iyo biyo ay ka buuxaan walaalkaa uu ku soo dhinac istaago inaad wadaantaada biyaha ka shubto wa ifraaguka min dalwik calaa dalwi akhiika sadaqa wadaantaada markaad biyaha ka shubayso waysada aada barkadda ka dhaansatay ee aada ku weysaysanayso markuu walaalkaa ku soo garab istaago aada biyaha isaga horraysiinayso ama weysadaada aada siinayso tamarana aada ka qaadanayso aada dhaansanayso halkaasuu nabigu gaadhsiiyey naxariista dadku ay isu naxariisanayaan wuxuu nagu gubaabinayaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dareen naxariiseed inaynu yeelano wuxuu nabigu ka soo gaadhsiiyey xataa xaaskaaga haddaad u tegayso sadaqa inay tahay waa macnihii sadaqada oo dadka la tusaya inuu ballaadhan yahay meelo bada badan oo nolosha ka midana uu gudagelayo wuxuu nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam sunnadiis inuu ummadda uga baqayo waxyaabaha halaagaya waxyaabo badan buu nabigu inooga turay inooga digay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inaynu ku dhaqanno oo keenaya in la halaagsamo wuxuu nabigu inooga baqa calayhi الsalaatu wasalaam isagoo inoo naxariisanaya iyaakum wa muxaqaraati الdunuub waxaan idin kala digayaa waxaan idin kala digayaa idinka iyo dunuubta la yaso ee la sahashado ee la fududaysto ee dadku ay yidhaahdaan dembi weyn ma aha wuxuu nabigu ku tusaalaya si aynu u fahanno waxay ka dhigan tahay taasi ka qowmin nazaluu calaa baطni waad qolo waxa weeye meel toga ku degay iyagoo socoto ah fa jaaءa daa bicuud kana xabad qoriyuu soo qaaday kana xabad xaabaabuu soo qaaday kana xabad buu soo qaaday xatىa nadajuu xataa andajuu khubsatahum ilaa khubuskooda iyo ceeshkooda iyo cuntadooda ay bislaysteen maxaana lagu bisleeyey waa dhowr laamood oo ninba meel uu ka keenay waxay gaadhay dab inuu ka dhasho dabkaasina cuntadii uu bisleeyo wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dunuubta la yasaana waa noocaas oo kale markaad maanta dembi aada fududaysanayso aada samayso beritana aada mid kale ugeyso bishii ay soddon kugu gaadhaan muddo ka bacdi waxay isku gaadhayaan wax badan oo ku halaagaya wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dunuubta noocaasee la yaso wa ina muxaqaraati الdunuub mataa yu'khad biha saaxibuhaa tuhlik dunuubta noocaasee la yasaa haddii lagu qabto way ku halaagaysaa buu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu nabigu ka soo gaadhay calayhi الsalaatu wasalaam inuu inoo sheegay waxyaabo badan oo ummaddiisa uuga baqayo akhwafu maa akhaafu calaykum waxa ugu badana aan idinka baqaya waa ashirku اlasghar waa istusnimada iyo wixii la mida akhwafu maa akhaafu calaykum ala'imatu اlmudiliin waxa ugu badan aan idinka baqaya waa madax luntay oo dadka luminaya waa naxariis nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dadkiisa u naxariisanayo bal nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inuu dadka uga baqayo isqabsi iyo tanaasuc iyo adduunyada in la isku qabsado marka dadka loo nicmeeya ay qooqaan wallahi ma alfaqru akhshaa calaykum walakin akhshaa an tubsata calaykum اddunya kama busiطat calى man kana qablakum fatanaafasuuha kama tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakathum wa tulhiyakum kama alhathum wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam isagoo inoo naxariisanaya ummadihii hore wixii halaagay ee baabi'iyey ayuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam inoo tilmaamaya wuxuu leeyahay baahi idinka baqi maayo laakiin waxaan idinka baqayaa in adduunyada laydinku furo oo laydinku soo daayo sida ummadihii horeba loogu soo daayey kadibna lagu baratamo oo la isku qabsado oo lagu kala tago oo lagu colloobo kadibna lagu halaagsamo oo waxa weeye lagu mashquulo oo lagu halaagsamo tulhiyakum kamaa alhathum siday cibaadada uga mashquuliso inay idinka mashquuliso siday ugu halaagsameen xoolihii idinkuna inaad ugu halaagsantaan baan idinka baqayaa buuhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga dabaday ha noqonina dad gaalo oo isgaraacaya oo barhba barhka kale qoorta uu ka jarayo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam naxariistiisu waxay gaadhay waxaan la soo koobin bay nabiga gaadha calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii cabdillaahi bni camr bn اlcaas oo nabigu isagoo salaatuleyl tukanayay ayaa wuxuu akhriyay qowl اllahi jala wacala markuu lahaa ciisa calayhi الsalaam suuraة اlmaa'ida in tucadibhum fainahum cibaaduk wain tagfir lahum fainaka anta alcaziizu اlxakiim in tucadibhum ilaahayow haddaad cadaabto fainahum cibaaduk waa addoommadaadi cidi wax kaa weydiin mayso wuxuuna ilaahay wax ku cadaabaa wixii la galabsaday wain takfir lahum haddaad u dambi dhaafto oo aada saamaxdo oo aada cafiso fainaka anta alcaziizu اlxakiim wuxuu kaloo akhriyay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam nabiy اllahi ibraahim fii suurati ibraahim markuu lahaa rabbi inahuna adlalna kahiira min annaas sanamadu dad badan bay lumiyeen faman tabicanii fainahu minii ka aniga isoo raace towxiidka qaata aniga ayuu iga mid yahay anuu waxay la qabayaa waman casaanii ka icaasiyaana fainaka gafuuru raxiim ilaahayow waxaa tahay mid dunuubta dhaafa oo naxariis badan baa tahay markuu nebigu arkay ambiyadu siday ummadooda ugu naxariisanayaan ee ilaahay ugu weydiinayaan naxariis ugu weydiinayaan ayaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ummaddiisii xasuusta wuxuu ihi allaahuma ummatii ummatii ilaahaya ummadayda ilaahaya ummadayda waana ooye nabigu calayhi الsalaatu wasalaam oo hindhaba buu ooye nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ummaddiisa u ooyayo wuxuu arkay ambiyadii kale oo difaacaya dadkoodii ummadahoodii u ducaynaya kuwoodii gaboodfalay ee macaasida iyo dunuubta dhex dabaashay u naxariisanaya oo la ilaahayo kuwa dambaabay waxaa tahay alla dambi dhaafoo naxariista yacni u dambi dhaaf nebigu markuu ooyey ee oohintiisii ay badatay isagoo leh ummatii ummatii oo ooyaya ilaahayow ummadayda ilaahayow ummadayda ayaa waxaa u yimi jibriil calayhi salaam baa u yimi jibriilla allah soo diray subxaanahu wa tacaala wuxuu alla ku yihi idhab ilaa muxamed muxamed u tag wa rabbuka aclam ilaahay baana og fasalhu maa yubkiih waxaad weydiisaa maxaa kaa oohinay fasalhu maa yubkiik ilaahay waa og yahay laakiin wuxuu doonay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam in lasoo weydiiyo jibriil nabigu u yimi calayhi الsalaatu wasalaam uu weydiiyey nabiguna waa u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waxa uhi jibriil intuu alle ku noqday oo qisadii u sheegay ayuu alle ku yihi idhab ilaa muxamed faqul lahu inaa sanurdiika fii ummatik walaa nasuu'uk ku noqo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxaad ku tiraahdaa muxamedow ummadaada waanu kugu raali gelinaynaa walaa nasuu'uk kugu xumayn mayna ummadaada yacni wax ku xumeeya oo aada dhibsato ummadaada kugu tusi mayno bal waxaanu ummadaada kaa tusaynaa wax ku farax geliya wax ku farax geliya oo halkaa alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin naxariista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ummaddiisa uu u naxariisanayo wax la soo koobaya ma aha waxaa ka mida dadka madaxda mas-uuliyiinta ah inuu ku guubaabiyo nebigu cadaalad inay sameeyaan inuu aada uga digay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inay eex sameeyaan inay dadka ka xijaabtaan wuxuu daneeyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadku madax iyo mijo hadday noqdaan in laga yaabo dadka madaxda iyo albaabada dadka inay ka xidhaan dadka jilecsan inaanay ka warhayn inay dadka ka kibiraan ta noocaasuu nebigu aada iyo aada u daneeyey isagoo ummadda bulshada muslimka ee raaciyada ee la maamulayo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu naxariisanayo wuxuu nebigu inoo tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam nin kastoo mas-uula ma min waali yarcى raciyata min اlmuslimiin fayamuutu wahuwa gaashin lahum ilaa xarama allahu calayhi اljanna ma dhicin oo ma ahaanayso nin madaxda ka mida muslimiinta nin muslimiin madax u ah qayb muslimiinta ka mida madax u ah oo dhimanaya maalintuu dhimanaya isagoo khiyaamay oo qishay oo hantidooda lunsaday ilaa ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeya jannadiisa lafdi kale waxaa ku yimi riwaayo kale oo xadiidku leeyahay wuxuu leeyahy nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ثuma lam yajhad lahum wayanصax lahum ilaa lam yadkul macahum اljanna ma jirto nin madaxa oo dadka aan u naseexaynay oo dantooda aan kula dadaalay ilaa haddii la waayo ninka noocaasi jannada la geli maayo waa kaga hadhaya xagga naartu waa hadhaya wuxuu nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ninka ilaahay xil u dhiibo ee dadka muslimiinta iyagoo u baahan ka xijaabta ee albaabada ka xidha ka furi waaya alle subxaanahu wa tacaala maalintuu ugu baahi badan yahay waa maalinta qiyaame ee khalqiga dhammaantii gaal iyo muslimba ilaahay uu hoos joogo maalinta noocaasa ilaahay dantiisa iyo baahidiisa albaabada ka xidhanaya waa ciqaab aada u weyn bal nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ummadda hantidooda in la lunsado meel aada u adag buu nabigu gaadhsiiyey calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigii ibnu lutabiya la odhanayay markii nebigu mas-uul ka dhigay ee nebiga u yimi calayhi الsalaatu wasalaam markuu xilkii ka dhammaaday ee uu yihi nebi allow xoolahaasina waa xoolihii dowladda muslimka oo ay lahayd waa zakadii waa sadaqooyinkii intanina anaa si gaara u leh oo hadiyad baa la iigu keenay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadkii buu isugu yeedhay mimbarkana waa ka khudbadeeyey waxa u ihi maxaa maxay ku dhacday dadka aanu xilka u dhiibanaynaa marka xilkan loo dhiiba inuu yidhaahda intana anaa si gaara u leh oo waa la igu maamuus waa la igu xusay intana waxaa iskale dowladdaa iskale wuxuu ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam isagoo canaananaya ciddii sidaa samaysay afalaa jalasa fii beytihi fii beyti abiihi wa ummih fayandura xataa yuhdaa lahu am la miyuu fadhiista guriga hooyadii si uu u kala ogaado bal in hadiyad loo keenayo inaan loo keenin wuxuu nabigu ku tilmaamayaa markaad madax noqoto hadiyaduhu inay badanayaan laakiin waxaa lagugu keenay ee lagu siinayaa waa in wax lagaa helo wey waa in aada dana fuliso waa hadaaya alcummaal dadka xilalka haya hadiyadahoodu waa guluud wuxuu nabigu ku tilmaamay khiyaano inay tahay wuxuu gaarsiiyey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam erbad haddii xitaa ay tahay qofku wuxuu keenayaa maalinta qiyaame khiyaano uu ummadda ka gala iyadoo ah oo lagala xisaabtamayo waa raxma waa naxariis nebigu u naxariisanaya ummaddiis uu ku adkaynaya dadka madaxda ah inay cadaaladda ilaaliyaan ummadda hantideedana ay ilaaliyaan waajibkoodana ay ka gutaan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku adkaynayo walaalayaal waa mawduuc aad iyo aada u ballaadhan inaynu ka hadalno oo iftiiminno xaaladaha kala duwan ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ummaddiisa ugu naxariisanayo iyadoo halku dhigu uu yahay wamaa arsalnaak ilaa raxmata lilcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi waslem